waxaan ka dhaawacay suugeer anigoo dhalinyar oo kitaab masaajid ku hoorsanan niman askar ee qor wataan afka duwan oo masaajidka agdiis ma imaadeen marka waxay dhahaan maxaad ka sibeeysan halkan cisho ku dukananaan dhahana marka saasaan dhana baasay noo soo furay marka ani markaas lugtaana dha markaas igu dhacday xabadu kooda igu dhacday marka saddex rag aragnaan magacay nuur abow cumar maxamed aa laga yidhi anoo masaajidda irdiisa taagana dhawaan lagu bilaabo xabadii ashana oo ku dhimatay galaxna waa ku dhaawacmay waxay kale oo kala kuday waa kala kuday wixii kalena waa waxayna qabeen wallaahi nimana qorgooda wataana ilahan haddii ma kala bixi karaan masaajidka kutub waa aqrisay waa soo galeen kadib waa soo bilaabay waa kala roongateen kitaab aqrisay rutubta watay ishi ishiyeed ishi boostawaad magacii waxaa liraa abuu cumar maxamed aa liraa salaada cishaa masaajidka anoo ku joogno dad tuut wato yaan iskugu yararay halada mees joogtaa ka mid ahay shan qofoodna waa ku dhaawactay oo dadka masaajidka jiro dhaawac waay shan waa ku dhimatay xaaladooda eh, dad waa gacan dadna waa lug dadna waa caloosha saasay kala dardiin haa dadkii dhintaa la duugaayay dadka wax lagu tuhmaayo oo waa loo leynka ma jira maya wax ognaha ma jiro awle ma ohe dad tuut wata- watali ahay awle waaye